hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa maanta doon nuuca la buufiya ah ku wareejisay wasaaradda gargaarka maamulka hirshabeelle taasi oo loogu talagalay degmada balcadda doonidan ayaa loogu talagalay si haddii ay dhacdo khatar la mid ah tii xaladii ilnino loogu badbaadiyo nolosha iyo hantida shacabka soomaaliyeed ee ku nool degmada balcad ee maamulka hirshabeelle maareeyaha xarunta qaran ee howlgallada gurmadka deg dega ah cabdiqaadir ciise ayaa ka warbixiyey doonidan sida aada la socotaanba qeybo badan oo ka mid a dalka waxaa ka cortay roobka guga saadaashu sida ay tilmaamaysana dhulal badan ama magaalooyin badan oo ay webiyadu maraan webiga shabeelle ee jubba waxaa la saadaalinayaa inay suurtagalnimada ah in ay fatahaad ka dhashaan robabkaas runtii guga ee la filayo toddobaadyada soo socda inay ka da-aan dhammaan dalka oo dhan maanta halkan aan joogno xarunta qaran gurmudka deg deg ah waxaa nala jooga agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka maarinta masiibooyinka hirshabeelle agaasime cabdifataax oo aanu rabno inaanu ku wareejinno doon ah doomaha casriga ah ee la buufiyo markii doona la buufiyo si doona loo qaado fudud oo aan ugu talagalnay degmada balcad oo ah meelooyinka aada loo saadaaliyey suurtagalnimada inay fatahaada ka dhacdo marka waxaa agaasin waxaan ku wareejinaynaa doontan waa doontan doomaha loo yaqaano la buufiyo iyo matoorkeedii oo dhammaystiran waa doon casri ah cusub marka agaasime waa doontaas waxaan insha allahu tacaala rabnaa inaan ku wareejino agaasimaha si isaga uu nagala waraago naga wadaago lana sii ku sii wareejiyo maamulka degmada balcad insha af agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka maamulka hirshabeelle cabdifataax maxamed yuusuf ayaa u mahadnaqay hay-adda sodma abril lixda bisha afraad labada kun afar labaatan waxaan joognaa waxaan joogaa xarunta dhexe ee gurmadka qaran new york waxaan halkan kala wareegayaa hay-ad maalinta musiibooyinka qaranka doon loogu talagalay degmada balcad oo loogu talagalay in loo isticmaalo arrimaha gurmudka fatahaadaha sidoo agaasimu sheegay waxaa la saadaalinayaa mar labaad gu-a inay dhici karto la rajeynayo suurtagalnimo aada u sareyso ah fatahaado inay sameeyo roobka gu-a marka aada ugu mahad celinayaa agaasimo xasan iyo sodma guud ahaan waxaan rajeynaya insha allah sida ugu dhow inaan ku wareeji doono maamulka degmada balcad si loogu adeego bulshada degmada adamaasintee doomaha noocan ah ayaa muhiim u ah in si fudud loogu badbaadiyo nolosha dadka ku godooma goobaha ay ka dhacaan fatahaadaha iyo sidoo kale daadadka